hay-adda kheyriga ee al-raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay tuulada hulka ee hoos tagta degmada luqaaya ee somalilan ceelkan ayaa waxaa loo waqfay axmed yuusuf dibad qaali xaashi cilmi iyo maxamed cabdi axmed oo geeriyooday dhammaantood sheekh cabdalla maxamed ibraahim guddoomiyaha hay-adda alraxma ayaa ka warbixiyey ceelkan waxaan u ducaynaa insha allah bilahi kariim marxuumka marxuumiintan halkan haddii alla idmaayo cabdishakuur axmed yuusuf iyo siciid axmed yuusuf ay u waqfiyeen ceelkan halkan laga sameeyey hulka oy waqfigaa u sameeyeen axmed yuusuf dibad iyo qaali xaashi cilmi iyo maxamed cabdi axmed waqfigaasay u sameeyeen marxuumka marxuumiinta waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran aad baa u mahadsantihiin ilaahay marxuumiinta naxar jannaha ka waraabiyo ilaahay waqfigaa loo sameeyey waqfi wanaagsan oo fiican allah uga dhigo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaa sadaqa la bixiya maxaa ugu wanaagsan rasuulku alayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi waa biyaha almaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi biyaha ugu sadaqa la bixiyo waxaa ugu fiican biyaha waa noloshii waa noloshii koowaad maalin dhowoodo halkaan soo marnay xaaladda markaanu aragnay waxaanu war ceelka u horreeyeyna soo gala aan geyna hulka hulkii waanu keennay ceelka waanu xidhnay ilaahay waxaan ka baryaynaa isaga qaadir in in badan ku oombaxdo ceelkaa kale halkaa ka bannaana insha allah isagana waynu xidhi doona haddii alla idmaayo waxaanu leenahay hulka waxaanu leenahay ilaahay isaga qaadir raxmaanahee khayr ha idin siiye ceelka ilaashada dhinacyada iska taaga wixii la idiin keenaba haddii idinkoo midaysan ilaashada insha allah bilah kale anaguna waanu soo dadaali doonaa ka jimciyada raxma haddaanu nahay qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa u mahad celiyey muxsiniinta hirgeliyey ceelbiyoodkan intaya soo bixisay ee lanoo keentay biyaha ee aakhiro tagtay horta ilaaha ka ijaaso siiyo qabriga allaha u qaboojiyo qiyaamaha ilaahay hareer mariyo inta noo keentay inta dhuuxa iyo inta dhiigga iyo inta xumina nuga duceeye yaa inta maad arkaysanaaye walaalahaya ee noo halgantay maad arkaysana duco khayr labaanu sii daayey inanka noo keenay ee cabdilaahi cali nuur ee maayarka degmada lughaya hambeliye weyn baan isaga siinayna alxamdulilah rabbilcaalamiin weeyaan ilaahay baa deeqda haya waxaan ku intaa intana keentay ee la soo baxday ilaahay aakhirada ka jannadii farduusaad allaha ka waraabiyo ilaahay ha ka habo ilaaha u agmarin ilaahw sii oo sii gaadhsiiso al khayrla ilaahu ka sii intii la soo baxday ee hadaa la odhanayay siday waan ugu mahadnaqaynaa inta rakibaysa inta ag socota inta wadda insha allaahu waan ugu mahadnaqaynaa aayadda arrabxana waan ugu mahadnaqaynaa nin walba muraadkiisana allaha dhammeeyo nin walba muraadkiisana khayr allaha ugu dhammeeyo ceelkaasi waa ceel adag biyihiisu way liitaan waa la arkay niyahow haddii dee uu biyuhu inay koobtaanna waa laga yaabaa kolkuu afkeli hato noqdo ee lagu bato inay biyuhu yaraadaanna waa laga yaabaa haa insha allaahuse mahad baan annagu ka celinaynaa intaa lanoo qaaday ee lanoo qamaqaabiyey waanu mahadnaqaynaa ceelkan ayaa dabooli doona baahiyihii biyaha ee ka jiray tuulada hulka ee hoos tagta degmada lughaye iyo deegaanada kale